waxaa dagaalkii gelinkii hore bilowday kusoo gabagaboobay halkaasoo deegaankan doonlaaye dhibaato aada loogu geystay oo ilaa howlgal socday ilaa uu gobolku isaga dhaco ka socday halkaas deegaankaas wuxuu waqooyiga ugu beegan yahay magaalada nacaad halkaasoo ay ka samaysteen fariisimo xoog leh ay godad iyo meelahawda ay ku dhuumanayeen oo in muddaa intay sahansadeen ays yidhaahdeen halkaas waa ku dhuuman kartiin howlgalku uu ka dhacay howlgalkan muddo laba maalin ka hore ayaa muxuu ahaa sahanka lagu tegay oo meesha lagu ogaaday inay ku dhuumalaysanayaan sidaas ayaa ciidamadu ciidamada xooga dalka iyo daraawiishta galmudug iyo ciidamada deegaanka ay ugu dhaqaaqeen inay kaga saaraan meelahaas ay ku dhuumalaysanayeen waxaa suurta gashay in ciidamadu si wada jir ah ay weerarka ugu qaadeen meesha ayagoo kaashanaya duqaymaha waxaana suurta gashay in laga saaro godadkii iyo meelihii ay ku jireen oo ay dib u baxaan ayagoo kala kulmay halkaas meyd iyo dhaawac sidoo kale waxaa wararku nagu soo gaarayaan meyd gaaraya boqol iyo konton ku dhowaad gaaraya inay meesha kaga tageen duqaymahan iyo weerarkan kafoolkafoolka ah inuu nimankan nabadiidka uu ku sameeyey niyadjab iyo dhibaato ay kaga baxaan deegaanadii waxaana soo gaaraysa caawa sidoo kale inay dib u garasho sameeyeen oo ay ka baxeen deegaanadii ay ku jireen ciidamadu sidaa la socotaan shaqadoodu ma aha inay dib u laabtaan waxay tahay muhiimaddu in ay ka xoreeyaan deegaanada nimanka nabadiidka ay horey ugu sii socdaan meel kasta ay joogaanna in lagu baacsado oo loogu tago haddii ilaahay yidhaahda alxamdulilaahi maantay khasaaruhu asagoo yaryahay ayaa dhibaato weyna loo gaarsiiyey nimankii nabadiidka ahaa howlgallada aada wadaan ee ka dhanka ah kooxda shabaab ee bishii lasoo dhaafay dardar ayay ku socdeen idinkoo hal toddobaad oo keliya ee dhowr magaalo oo muhiim ah kaga qabsaday haddana si tartiib ah ayuu ku socdaa marka maxaa keenay in sidii hore aad ka beddeshaan
walaal waxaa keenaya dagaalku nimanku dee meel ay sahansadeen oo ay ku jireen muddo dhowr iyo toban sana oo ay ku dhuumaalaysanayaan waxay isku dayayaan in ay saxabad kugu soo ridinin in ay wakti kaa lumiyaan in ay dhuuntaan godad dhulka hoostooda ay galaan meel kasta ay ku jiraanna waxay xoog saarayaan in ilaa laga daba tago inaysa ciidamada aysa u soo banbixin oo ay ka dhuuntaan marka tan iyo waktigaasoo dhan waa la raadinayay meelaha ay galeen baa la raadinayay haddana midda kale ayadana waxaa jirta dhibaato oo dhinaca cimilada dhulka ah oo mararka qaarkood meelaha qaarkood uu hawd yahay gaadiidka uusu maraynin meelaha qaarkood uu bacd yahay ay dhibaato ku tahay in gaadiid ku socdo meelaha qaarkood ay biyo biyo mareen yihiin oo jeexan leeyihiin oo waxa weeye aysan suuragal ahayn in gaadiid lagu maro ee lug in lagu maro maahan marka waxyaalahaasoo dhan oo iskaashanaya ayaa waxay sababayaan in yacni horudhaqaaqu uu si tartiib ah in lagu socdo miinooyin bay meel kasta geyninaya marka ciidamada waxay ku qasban yihiin inay marka hore miinada saaraan gaadiidka soo dhaweystaan ciidamada soo dhaweystaan kadib ay ogaadaan markay ogaadaan intaas in lasoo sameeyay ayaguna waa ka baxayaan meesha meel kala gelayaan waa gartay marka meelaha hadda aad sheegtay in dagaalada ay ka dhaceen oo kooxda shabaabna ay ka baxeen oo duqeymaha ay ka dhaceen bal haddii aad noo tilmaanto deegaanadaasi deegaanadaas waa gobolka mudug koonfurta mudug gaar ahaan magaalada caad ee waqooyigeeda deegaanadan la yidhaahdo shabeelow iyo muxuuha deegaanada agtooda ah marka halkaas weye maanta waxa uu ka dhacay iska horimaadku